بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم فقهنا في الدين يا رب العالمين caawa oo axad ah koob iyo labaatankii bishii rabiicu athaani kun afar boqol iyo labiyo afartan waafaqsanna lixdii bishii labiyo tobnaad laba kun iyo labaatanka waxaynu u ballansanayn inaynu bilowno kitaabkii afraad ee silsiladii fiqhiga marxalada koowaad inoo socotay kitaabkaasina asaynu u ballansanayn waa sharaxa ibnu qaasim kitaabkii inoo dhammaaday matn abi shujaac kitaabkani saad la socotaan waa kitaab sharaxa sidaa daraaddeed qaabkaynoo akhriyaynaa way ka duwanaan doontaa qaabkii aynu matniga u akhriyi jirnay haddii matniga intaynu isa saarno haddana aynu masalada suurayn jirnay oo aynu sharax ka bixin jirnay kitaabku maanta isagaa sharaxa kol hadduu sharax yahay hadal badan uma baahna waynu isa saaraynaa kitaabkuna waa kitaabkaa hore usoo dhigateen maqsuudka ugu weynee halkan kitaabkan aynu u qarirnayba waa in kitaabkii hore lagu soo celiyo dadka haddii lagu kitaabkii waa lagu soo celinayaa waxoogaa bay ka yarboodayaan somaa lamaynaan qabsanin in kitaabkii la dhigtay la dhameeyey lagu soo celiyo laakiin marka la yar khiyaameeyo ardayda ee la yidhaahdo maya sharaxaynu akhriyaynaa markaa ardaydu way la qabsanayaanoo ma qariibsanayaan marka iyadooy sidaa tahay haddana faa'iido dee ziyaado ah ka madhnaan maayo oo kitaabku quyuud buu soo kordhin doonaa waxyaaluu soo kordhin doonaa waxaynu xoogga saari doonaa iyadana aclaamta iyo kutubta uu sheegayo iyo magacyada uu sheegayo hadday culamo tahi hadday kutub tahayba iyaga laftoodana inaad wax ka ogaataanoo aada barataan maxaa yeeley kutubta iyo magacyadaasi meel aan sharax ahayn kugu soo mari mayso mutuunta dambe aynu dhiganayno magacyadaasi kugu soo mari maayaan iyo kutubtaasi marka halka lagu bayaanin karo waa in kitaab sharaxa la akhriyo marka iyaduna insha allahu tacala waxay noqon doontaa mid aynu xoogga saaro oo aynu bayaanino insha allahu tacaala kitaabkani magaciisa muqadimada ayaa sheekhu inoogu sheegi doonaa laakiin sheekha qoray haddii aynu tarjamadiisa wax ka yar tilmaanno sheekha qoray ibnu qaasim buu caan ku yahay magaciisa laakiin waa moxamed qaasimna waa aabbihii moxamed ibni qaasim ibni moxamed ibni moxamed alghazi baa la yidhaahdaa laqabkiisa ama naanaystiisu waxay ahayd shamsuddiin oo qarnigii lixaad ee hijrada iyo wixii ka dambeeyey iyay culammadu waxay caan u lahaayeen qofku magac diinta loo idaafeeyeyoo qofka markaa yacni inuu diinta wax ugu filan yahay sheegaya ayay la bixi jireen iyadoo ay tafaa'ulna tahay oo qofku yacni uu mala fiican ilaahay ka malaysanaya inuu sidaa ka dhigo marka inta badan qofka haddii magaciisu moxamed yahay shamsuddiin baa la odhan jiray hadduu ibraahim yahayna burhaanuddiin qaar kalo taqiyuddiin baa loo bixin jiray jamaaluddiin jalaaluddiin way iska badnaayeen naanaysuhu sheekhan markaa shamsuddiin baa la odhan jiray sida markaa muxamedadu ay u badnaayeen waxaad garanaysaan shamsuddiin adahabi magaciisu maxamed buu ahaa shamsuddiin aramli magaciisu waa maxamed ibnu axmed axmedadana shihaabkaa ku badan shihaabuddiinkaa ku badan muxamedkana waxaa ku badan shamsuddiin sheekhan reer khaza ayuu ahaa magaaladan khaza ee maanta iyada iyo jiideediiba ay cunaqabatayntu saaran tahay magaaladaasuu sheekhani u dhashay kadibna qaahira oo caasimadda masara ayuu u soo wareegay wakhtigii uu dhashay waxaa lagu qiyaasaa siddeed boqol iyo sagaal iyo kontonkii hijrada siddeed boqol iyo sagaal iyo kontonkii hijrada inuu dhashay ayaa lagu qiyaasaa magaalada khazana uu ku dhashay sheekhu isagoo yar intii aanu khazaba ka soo degin kutub ka soo tegin kutub fara badan buu xafiday qur-aankuu xafiday shaatibiyadii qiraa'aadka ayuu xafiday minhaajka imaamunawowi ayuu xafiday alfiyat lxadiidka ayuu iyadana xafiday ta suyuuti ama ta waxuu ciraaqi labada mid ahaan alfiyada ibnu maalik sidoo kale jamculjawaamica usuululfiqigaa kutub fara badan ayuu sheekhu xafiday isagoo yar korka ka qabtay kadibna qaahiro ayuu u soo wareegay culamo fara badan ayuu wax ka bartay ragga ugu caansan raggii uu wax ka bartay waxaa ka mid ah imaamkii sakhaawi a garanayseen cafwan sakhaawigii ma aha alfiyada sharaxay fatxulmuqiidka lahaa laakiin waa sheekh kalo moxamed ibni cabdiraxmaan ibni moxamed ibni abi bakr ibni cuhmaan ibni moxamed asakhaawi la yidhaahdo wahan baa marka dambe wahamku iga dhacey waa isagii weeye sheekhii kaydka lahaa fatxulmuqiidka lahaa ee uu ku sharaxayey alfiyat lxadiidka ciraaqi sheekhii muxadidka ahaa suyuudina isku waktiga ahaayeen kutubta faraha badan lahaa sheekaasaa ka mida culamadiisa sheekii fatxulmuqiidka qoray iyo addaw laamic fii acyaan qarn ataasic isaguna waa shamsuddiin asakhaawi sheekaasaa culamadiisa ka mid ahaa wax ka bartay rag kale oo fara badanoo tarjamadiisa de kolley qofkii daarilminhaaj haysta way ugu qoran tahaye uu wax ka bartayna way jireen isaga laftiisuna markaa kutub badan ayuu qoray kutubta uu qoray waxaa ka mid ah kitaabkan hadda aynu dhiganayno oo ah matnigii abushujaac sharax uu sheekhu saaray oo kooban waxaa kaloo uu leeyahay sharax uu markaa alfiyada ibnu maalik raximah اllahu tacaala iyadana uu saaray waxaa kaloo uu sharaxay ama uu xaashiye saaray tasriifka ciziga sharaxa uu sacdadiin ataftazani ku leeyahay isagana xaashiyo ayuu saaray kutub kale oo tarjamadiisa lagu sheegayna waa qoray sheekhu wuxuu sheekhani dhintay sagaal boqol iyo sideed iyo toban markii hijiradu ay maraysay sagaal boqol iyo siddeed iyo toban markii hijiradu ay maraysay ayuu sheekhani geeriyooday waxaa markaa aynu baraarujinaynaa sheekh kale oo isagana ibnu qaasim la yidhaah baa jira oo ka kutub badan sheekhani waa ibnu qaasim alcabaadi baa isaga la yidhaahdaa isagu ilaa lixdan sannadood wax ku dhow buu ka geeri dambeeyey sheekhan isku qarni bay ahaayeen qarnigaa tobnaad ayuu kani awaaishiisii dhintay kaasina awaakhirtiisii waana ka inta badan kuwan xawaashidu ay wax ka soo naqliyaane ay sim ugu calaamadiyaan waa ibnu qaasim kaa kale ee kan maaha kutubta naxwahana lagu sheego kuwa fiqigae xawaashidana lagu sheego waa ibnu qaasim alcabaadi ma aha ibnu qaasim alghazi taana markaa waa la ogaanayaa sidaas ayaa loola soconaya idan sheekhani sheekhaasi weeyi qarnigii sagaalaad baa noloshiisu u badnayd qarnigii sagaalaad qeybtiisii dambe qarnigii tobnaadna siddeed iyo toban sannadood ayuu sheekhu uu ka soo galay kitaabkiisani uu abushujaaca ku sharaxayo ood moodo kutubtiisa inuu ugu caansan yahay culamo aada u fara badan ayaa hawl ka qabatay oo xawaashi saaray xawaashidaasi waxaa ka mid ah sheekha loo yaqaanay alajhuuri oo culammadii shaaficiyada qarnigii koob iyo tobnaad ahaa oo asxaabulxawaashina ay aada wax uga soo naqliyaan xaashiye ayuu ku leeyahy waxaa kale oo xaashiye ku leh sheekha loo yaqaano burhaanuddiin albirmaawi oo isagana aada wax looga soo naqliyo waxaa kale oo ku leh ibraahim albayjuuri ama albaajuuri labadaba waa la odhan karaa waana xaashiyada waxaynu odhan karnaa intaan ka warqabno ugu ballaadhan ta birmaawi oo kale iyadoo makhtuuda waa la helayaa laakiin in la taabacay ma ogi ta bayjuuri dabcado badan bay leedahay saddex mujallad waa lagu madbiciyey wax ka badanna ilaa sideed ay qaarkood gaadhsiiyeenna waa lagu madbiceeyey waxaashiyo aada u ballaadhan ay fiicanta qofka markaa kitaabka dhigaya oo kale inuu fiiriyaa way wanaagsantahay laakiin qofka ardayga ah waxaa laga yaabaa inay tashatud ku rido qofka aan weli kitaabkii dabdin isaga waxaynu kula talinayna inuu kitaabka un ka adkaado hadduu xaashiyada bayjuuri isku sii daayo waxaa laga yaabaa saddex sadar ama afar sadarba inuu dhaafi waayo intaa sharaxeeda uu ka bixi waayo meeshii laakiin ka ishkaal gasha ayuu uga noqonayaa maadaama ay tahay xaashiyada ugu ballaaran waxaa kaloo oo maxamed nawowi aljaawi uu ku leeyahay quutulxabiib alghariibna la yidhaahdo iyaduna way iska kooban tahay qofku inuu iyado lafteeda u noqdaa way fiicantah waxaynu iska bilaabi doonaa kitaabka saynu sheegnay waxaynu ku dadaali doonaa insha allahu tacala in kitaabku uu wakhti kooban inoogu dhammaado sitaas inoogu hirgashana waa inaynu carabka fududayno oo meelaha loo baahan yahay inu isleenahay waa sharax bay u yar baahan tahay mooyaane meelaha kale aynaan ku istaagin wuxuu ihi sheekhu raximah اllahu tacaala bismi اllaahi الraxmaani الraxiim alxamdu lilah tabaruka bifaatixati اlkitaabi liannaha ibtidaau kuli amri dibaal wuxuu ihi alxamdu lilaahi ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa mahadle oo aan mahadinayaa tabarukan ay mutabarikan xaal aan ahay mid markaa ka barakaysanaya bifaatixati اlkitaabi kitaabka faatixadiisii alxamdu lilah kumay bilaabmaynin suuraة اlfaatixa yaa bismi اllaahi الraxmaani الraxiim alxamdu lilah ku bilaabmaysay marka iyada barakadeeda iyo khayrkeeda badan aniga oo ilaahay subxaanahu wa tacaala ka rajaynaya ayaan ilaahay xamdigiisa ku bilaabay buu yihi liأnnaha ibtidaau kuli amri diibaalin waa arin kasta oo qiimo leh ama macno leh waxa lagu bilowdo weeye alxamdu lilaahidu baalku waa shaniga marka arin kasta oo shani iyo qiimo iyo qadar leh waxaa lagu bilowda weeyaan xamdaladu wa khaatimatu kuli ducaaءin mujaabin alxamdu lilaahdu waa ta lagu khatimo duco kasta oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu aqbalayo wa aakhiru dacwa اlmu'miniina fi اljannati daari الthawaabi wa aakhiru dacwa اlmu'miniin mu'miniinta dacwadoodiiyo xuska ilaahay subxaanahu wa tacaala xusayaan halka ugu dambaysa weeyi markay jannada ku jiraan daari thawaab halkii lagu abaalmariyey wa aakhiru dacwaahum an alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin marka ducada ilaahay u aqbalayana iyada ayaa ugu dambaysa buu yidhi yacni waa ha loogu dambaysiiyo ducadii la doonayo inuu ilaahay aqbalo alxamdu lilaahida ha lagu bilaabo oo ha lagu dambaysiiyo xamdigaa ilaah iyo dikrigiisu meel walba dee waxa weeye waa u munaasib axmaduhu ilaahay baan mahadinayaa an wafaqa ay calaa an wafaqa aw bian wafaqa waxaan ilaahay ku mahadinayaa in uu uu waafajiyey man araada min cibaadihi ciddii uu doonay addoommihiisa ka mid ah liltafaquhi fi ddiini wuxuu markaa waafajiyey diintii inay ku tafaquhaan oo ay fahmaan calaa wafqi muraadihi una fahmaan si waafaqsan sidii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu doonayay waxaa qiimaha lihi waa inaad diinta fahanto una fahanto sidii rabbi subxaanahu wa tacaala uu doonayay ee maqsuudkiisa ahaa wa usalii waxaan ku salliyayaa wa usalimu salaamaya calaa afdali khalqihi khalqigiisa kii ugu fadli badnaa maxamedin nebi maxamed ahaa sayidi اlmursaliin rusushii ilaahay uu soo diray sayidkoodii alqaa'ili ee lahaa man yurid illaahu bihi khayra yufaqihu fi اddiin qofka ilaahay uu khayr la doono diinta ayuu fahansiiyaa wa calaa aalihi nebiga aalkiisana waan ku salliyayaa wa saxbihi saxaabadiisa muddata dikri الdaakiriina wa sahwi اlghaafiliin inta kuwa ilaahay xusaya ay xusayaan iyo kuwa moogi inta ay ka sahwisan yihiin oo hilmaansan yihiin ilaahay xuskiisa muddadaasoo dhan anigu ilaahay subxaanaه wa tacaala yani nebiga calayhi الsalaatu wasalaam ayaan ku salliyayaa iyo aalkiisa iyo saxaabadiisaba yacni waxa weeye waa ilaa qiyaami الsaaca ilan inta ilaahay la xusayo iyo inta ay idinka moog tahayba waa intaasoo dhan weeye wa bacdu intaa kadib wa bacdu waxaa loola yimaadaa markii hadal laga gudbayo hadal kale loo gudbayo فhذا kitaaب kani waa kitaab fيi غاayaة الاkhtiصاar soo koobni halkii ugu dambeysay ka jooga والتahdiibi iyo markaa hufid وaضactuhu waxaan duldhigay calى اkitaabi الmusamى kitaabka lagu magacaabo bالتaqriib kitaabka aلtaqriib la yihaahdo waa kitaabkii matn abi shujaaca ayaan dul saaray bui liyntafica bihi si uu wax ugu intifaaco oo u faa'iido uga helo almuxtaaju kii baahnaa ee min almubtadi'iina dadkii markaa bilowga ahaa ahaa qofka baahan ee dadka bilowgaa lifuruuci الshariicati kii markaa u baahnaa almuxtaaju min almubtadi'iina lifuruuci shariica lifuruci sharica muxtaajka ayaad ku tacalujinaysaa lifuruuci الshariicati waاddiin shareecada iyo diinta furuucdeeda kii u baahnaa ee dadka ardayda bilowga ah ka mid ihi si uu markaa ugu intifaaco marka kitabkan waxaan u dejiyey buu le sheekhu sharaxa ah dadka bilowga ardayda bilowgaa waliyakuuna si uu noqdo wasiilatan wax lagu gaadho linajaatii badbaadadayda yowma addiin maalinta qiyaamaha ilahay dadka u abaal marinayo wax aan ku gaadho badbaadadaydana in ilaahay subxana wa tacala iga dhigo haddii uu markaa de iga aqbalo ilaahay subxaanahu wa tacala ha ka aqbalo sidaa uu doonayana ha uga dhigo wa nafcan ay waliyakuuna nafcan ay naafican sidoo kale inuu noqdo waxtar ama mid waxtara licibaadihi اlmuslimiin ilaahay addoomihiisa muslimiinta ana mid waxtara si uu u noqdo innahu ilaahay samiicun mid maqlo weeyi ducaaa cibaadihi addoomihiisa ducadooda wa qariibun mid dhow weeyi oo mujiibun ajiiba dacwada iyo ducada waman qasadahu qofka ilaahay xaggiisa u jeestaa laa yakhiibu ma hungoobo waidaa sa'alaka cibaadii canii fainii qariibun baa ilaahay subxaanahu wa tacaala yidhi addoommahaygu markay ku weydiiyaan rabbigayo miyuu noo dhow yahay ha waa dhowahaye u sheeg oo ilaahay waa dhow yahay ku dheh waclam waxaad ogaataa annahu yuujadu wuu yidhi sheekhu in laga helayo fii bacdi nusakhi hada alkitaabi kitaabkan matniga abushujaaca ah nusakhdiisa wax ka mid ah fii gayri khubatihi waxaasoo aan khudbadiisa iyo muqadimada uu sheekhu ku bilaabay ku jirin waxaa laga helaa tasmiyatuhu in lagu magacaabo taaratan wakhtiyada qaar bitaqriib magacaasaa loo nusakhda qaarkood lagu arkaa wa taaratan wakhtiyada qaarna bigaayati اlikhtisaar ayaa lagu arkaa فلذaلiكa saa daraaddeed baan aniguna samaytu sharaxayga ku magacaabay bismayni laba magac muxuuna leeyahay kitaabkan abu shujaac khudbadiisa oo loola jeedo muqadimada sheekha magicii kuma jiro kitaabkan magaciisi kuma jiro nusakdiisii haddaba nusakda maxaa loogala jeedaa kutubta berigii hore dee waxaa lagu qoran jiray gacanta ilan madbacadii may jirin kitaabada kuu daabacaysa kitaabkaa dhiganaysa adaa soo qoranaya adigoo sitaad sheekii ula imanaysaa oo soo qortay oo waxa weya nimankii qoraye maaragtay qoraayada ahaa baad odhanaysaa kitaabkaa ii qora deetana nuskhad maalan caanahoo la garanayo ayaa lagaaga guurinaya kolkii laguu soo guuriya aad la imanaysa marka kitaabkii dee adduunyada intaasoo nuskho ayuu ku leeyahoo qof waliba gacanta uu ku qortay marka magacii kitaabku khudbada sheekhu kumuu sheegin buu leeyaho muqadimada sheekhu alxamdu lilah iyo khudbada hore uu kitaabka ku bilaabay magacaasaan kitaabka u bixiyey muu odhan buu laakiin nuskhooyinka dushoodii ayaa nuskhoba magac lagu arkaa buu markaa laba magac ayay nuskhooyinku isku khilaafsan yihiin qaarkood adtaqriib ayaa magacaasay xambaarsan yihiin kuwa kalena waxay xambaarsan yihiin magaca gaayatul ikhtisaar marka labada magac ayaa nusxdiisa lagu kala arkaa buu yiri hadaba anigu sharaxaygii waan magacaabayaa buu yiri sheekhu hadaba markuu magacaabayo ee de labadii magac buu kala raacaya ila kitaabka uu sharaxay baa laba magac leh marka labadii magac baan kala raacay buu yiri oo falidalika samaytuhu bismayni laba magac baan u bixiyay buu yiri axaduhuma midka koobaad fathul qariib al mujib fi sharh alfaad at taqrib inta badan culimadu sajci wixii la oranayay bay ku dadaali jireenoo waxay iswaafajin jireen een sharaxa magaciisa iyo iyo matniga magaciisa imka at-taqrib oo darkiisa ya iyo baa buu ku dhamaanaya sharaxina sheekhu wuxuu bixiyay fathul qariib al mujib ya iyo baa ayuu isagina ku dhamaanaya sajci baa laga qoliyaha balaaqadu way arkaan ama cilmiga badiica la yiraahdo iyaa lagu arka had iyo jeer saasaad arkiyo imka manhaaj oo kale sharaxiisi waxa darkiisa tuhfatul muhtaaj fi sharh al minhaj alf kijiib ka la isla doonanay نهاية المحتاج في شرح المنهاج أما واحد أركي كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين يأذي النون كايو يأذي النون كاسا الله يستطيعون يا سجعي بير هذا marka sheekhu wuxuu leeyahay magacii taqriibkii magac baan ku dul sameeyo fathul qariib al mujib allihi qariibka ay dhawaa ee mujibka ay ducada aqbalayay fathigiisi weeyay ay ma fataha bihi wixii ilaahay uu markaa ii furay weeyay ee uu markaa ku saabsanaa fi sharhi alfaad ama uu iga furay fi sharhi alfaad at-taqrib ereyadii kitaabka taqriibka sharxidooda wixii ilaahay iga furay weeyaan bulay kitaabkan magacaas markaa u sameeyay wathani magaca labaadna alqawl almukhtar oraahdii la doortay fi sharhi gaayati al-ikhtisar ee loo doortay sharaxaada kitaabka la yiraahdo gaayatu al-ikhtisar inaguna casharadii markaynu kitaabka dhigaynay waxaynu oran jirnay kitaabkii matnul ghaayati والتقريب متن الغايه والتقريب maxaynu oranay labadan magac baynu isu geynay ila taqriibna waa la yiraahdaa gaayatul ikhtisaarna waa la yiraahdaa marka gaayatul ikhtisaarki al ghaayanu ka soo qaadanay taqriibkiina sidiisii baynu u sheegnay qala الشيخ الامام ابو الطيب marka wax bilaabaya inuu muqadimadii sheekha sharaxo qala الشيخ wuxuu yiri sheekhi الامام imaamka aha abu الطيب kunyadiisu ayad abu tayib oo carabtu een iyada madii kale islaamkay ka dambeysayba qofku kunyo ayuu sameeyay jira ama caruuraha la aadama yaanu lahaan laakiin waa sideeda waa dhaqan carbeed oo waliba ixtiraam ku jiro oo qofka in kunyo loo sameeyo hebel aabihi la yiraahdo waxay taa iyagu ay ka jeclaa in qofka magaciisa loogu yeero inaad maxamed oo tiraahdo yaa abaa fulaanta ayaa markaa ka ixtiraam fiicnay hebel waa ka oran lahayd baad waxaad oranaysaa hebel aabihiyo ama hebel hooyadiiyey oo gabadhina umu fulaan baa la odhanaya ninkiina abu fulaan baa la odhanaya marka waa ixtiraam xaggooda dhaqan ahaan nooc markaa ixtiraam oo qadarina wey saa daraaddeed imaamu nawowi waxaa uu yidhaahdaayoo maarata laga soo guuriya inuu yidhi qofku inuu isagu kuryadiisa uu qortaa ma fiicna maxaa yeelay isyar weynayn baa ku jirta kunyadii maadaama ay ixtiraam iyo wax sheegayso inuu qofku magacaa marka la ama yaa tahay anaa abu fulaan inuu yidhaahdo waa laga fiican yahay bay markaa leeyihiin maxaa yeelay isweyneyn ayaa laga dareemay haddaba abuayib sheekhan kunyadiisa ayay ahayd abuayib waa ayib aabihii marka khasab ma aha inuu inan ayib la yidhaahdo uu leeyahay wayushtaharu waxa lagu caan bixiyaa ayadoo sidoo kale biabi shujaac abi shujaac oo iyada lafteedu kunyo ah shujaac aabihiya iyadana waa lagu caan bixiyaa buri yushtaharu saasa ee dabdisan tabala daaril minhaaj waana dabdi saxa oo ushtuhirana waa la ishtaharana waa la ilaahdaa ishtahara bikada saasu ku caan baxay waa la ilaahdaayo mabni lil macluum waa laga dhigi kara ushtuhira bikada saasa lagu caan bixiyay ma maartay lagu bartayna iyadana waa la ilaahdaayo labaduba caadi weeyi laakiin waxa mudayna yar badan tahay shuhiirada marka bila alifkiya taada tahay in shuhiira la yiraahdo fuwa mashhuurun tan kalena ishtahara ويشتهر أيضا بأبي شجاع والقعان بحياية شهاب الملة والدين أحمد شهاب الدين كان شهاب الملة والدين الملة هي الدين واسكم يضعونه وملة دي هي الدين تي حقا استعمال كيف حكوير كالدوينهم بالا إلى هذا لكن مقصود كوا اسكم يضعونه والدين تي كان شهاب الدين بوك أيوه قد لقب شهاب الدين لكن قرني ده شيخ النوراء waxaad moodaaba inay iska yaraydba oo qarnigii isagu dee lixaad awalkiisii ayuu dhintay baa laga yaabaa shantii boqol inuu noolaa abu shujaac ayaa la sheegaa wixii ka dambeeyena khilaaf baa ku jira shan boqol wuu noolaa lakin wixii ka dambeeyey ilaa goormuu dhintay ayaa khilaafka ku jira marka wakhtiyadaasi alqaabta noocanii may badnayn walow ay wakhtiyada ay bilbilaabmayeen ay ahayd marka sheekhu shihaab diin buu ayuu ugu ayuu maarata laqab ahaan ama naanays ahaan uu ugu yeedhay axmed waa inagi lahayn inta badan axmedka shihaabkaa ku badan axmed bn اlxuseyn bni axmed alasfahaaniyu ama alisfahaaniyu hamsada in la kor dhigo iyo in la hoos dhigaaba waa caadi alisfahaaniyu waa isbahaan ama isfahaan magaaladan la yidhaahdo ee ku taallaa eraan hadda eraan bay ku taallaa magaaladaasaa markaa loo nisbay marka isfahaanna waa la dhaha fana waa la akriyaa bana waa la akriyaayo asalkeeda waxaa la yidhi waa ba'dan adag ee weyn oo markaa afka farisiga ah marka dee fadiina dhinac bay uga eg tahay badiina dhinac bay uga eg tahay oo labadaba waa markaa af carabigii markii kelmaddii carabi loo soo bedelay labadaba waa loogu dhawaaqa saqa allaahu ilaahay ha waraabiye buu yidhi haraahu ciiddiisa ciiddiisu waa tee waa qabrigiisii de ciidda ku jira waa qabrigii sabiiba araxmati waaridwaan naxariista iyo raalli ahaanshaha la shubay yacni ilaahay naxariistiisa iyo raalli ahaanshihiisa uu shubayo ha waraabiyo ciiddiiso yacni waa isaga ha isaga markaa ha waraabiyo ilaahay ha u naxariisto oo naxariis badan ha u naxariisto oo sida roobka u shubmaysa sidoo kale raalli ahaanshihiisana ilaahay ha siiyo marka dabcan balaaqo badan baa ku jirta oo halkii la odhan lahaa un ilaahay ha u naxariisto ayaa ilaahay ha waraabiye la yidhi ilaa gudaha ayuu kuu gelaya wixii aad cabtay markaa naxariistu waxa weeyaan gudihiisa iyo dushiisaba ilaahay subxaanahu watacaala ha gaadhsiiyo weeyi haddana naxariistii ayaa tula shubaya laga dhigayo sidii roobka oo kale fara badan haddana isagii lama odhan toos ilaahay hagu shube waxaa la yidhi ciiddiisii waxaasoo dhan ciiddiisa ha waraabiyaa la yidhi iyadoo maqsuudkuna uu yahay isaga ha waraabiyo marka waxaasoo dhami waa anwaac markaa balaaqada ah oo qolyihii markaa cilmulbayaanka dhigan jiray ay markaa ka warqabaan wa askanahu ilaahay ha dejiyo aclaa faraadiisi iljinaan jinaan waa jamcu janna jannooyinka firdowsiyadeeda ta ugu sarraysa marka dee hal firdows un baaba soo arooree idaa sa'altum اllaha aljanata fasaluuhu اlfirdows fainahu wasaطu اljanna wa aclى اljanna jannada bartankeeda iyo xaggeeda markaa u sarraysaba weeyaan baa layihi marka dee iyadiibaa markaa firdowska laftiisiibaa qayba ah marka sheekhu inuu qayb walba firdows buu ka dhigay deetana firdowsyada jannada ta ugu sarraysa halka ugu sarraysana ilaahay subxaanahu watacaala ha dejiyo waa aadaab ka mida aadaabta aalibulcilmiga laga doonayo inuu culammadii u duceeyo ilaahay subxaanahu watacaala uu ku anfacay ee cilmiga u qortay ama u soo naqlisay muxuu yidhi buu leeya haddaba marka ilan qaalo sheekhu in wuxuu yidhi muxuu yidhi waa kan hadalkii markaa sheekhu yidhi bismi illaahi araxmaani araxiim buu yidhi bismi illaahi araxmaan waa ka markaa qaalo shaykhulimaamu wuxuu yidhi wixii uu yidhi waa kan bismi marka markaad kitaab sharaxayso dee ciddii aad iska odhanin uun maaragtay waxa weeyaan kadaa lakin horta inaad soo sheegto od ciddii kitaabkan lahayd aad soo sheegto deetana wuxuu yidhi aad tidhaahdo markaad magaciisii noo sheegto ead ciddii odhanaysay aad markaa ayaad markaa kitaabkii bilaabaysa بسم الله الرحمن الرحيم أبتدئ كتابي هذا جاري مجرور كان بسم الله إيه بسمه إيه وحكو تعلق يا فعل كأبتدئ كتابي هذا كتاب كان وحكو بلاوي بسم الله الرحمن الرحيم مقع إلهي وحكو بلاوي والله الله اسم للذات الواجب الوجود ومقع اسكلي يهي ذات ذا جريتان كيدو وضروري يهي الشيء هذا وحا الله قيبيا واجب الوجود إيو jaaئز الwujuud iyo mumtanic اlwujuud waxna waa wax jiritaankiisu uu daruuri yahayoo jirid la'aane aanay ka suuragal ahayn waa ilaahay u ilaahay waa jiraa jirid la'aanina ka suuragal ma aha marka waajib اlwujuud baa waajib waa marka loo jeedaa waajib اlwujuud yani jiritaankiisu waa daruuri maba suuragal aha si kale in la suuraysto jaaئiz اlwujuudna waa khalqigii makhluuqaadkii ilaahay waa jaa-isat lwujuudo inay jirtaana waa wax yani caqligu aanu diidayn inay markaa aanay jirinna sidoo kale yaduna waa suuragal labadii waa suuragal wey de waa ka khalqiga ilahay markuu doona u marinayaba horena de ilaahay keligii baa jiray iyagu mabay jirinba marka makhluuqaadkan oo dhami waa jaa'iz lwujuud wey mumtanacu lwujuudna waa waxa yaalaha aan suuragal ahayn caqligalkaba aan ahayn sida waxyaalaha iska tanaaqu maaratay naqiidaynka iyo maaratay ijtimaacu naqiidayn labadii markaa mutanaaqidaynka ah inay isu yimaadaan oo kale waa mumtanacu lwujuud baa la yidhaahdaa haddaba allah waa ismiga daatada waajibulwujuudka oo ilaahaya subxaanahu wa tacaala wاraxmaanu lafdiga araxmaan ablagu min araxiim raxiimka isagaa ka xeel dheero waa naxariis guud raxiimna waa naxariis gaar ah alxamdu lilaahi huwa ahanaaءu calى اllahi tacaala biاljamiili calى jihati الtacdiim xamdigii buu inoo macnaynaya xamdi waa maxay ama mahadintu ahanaaءu calى اllahi markaad alxamdulilah leedahay ahanaaءu cala waa in ilahay la ammaano تعالى كريم maxaa lagu ammaanayaa biاljamiili calى jihati الtacdiim bisababi اljamiil ilaahay subxaanahu wa tacaala wanaagga iyo ixsaanka uu dadka u galay baad ilaahay subxaanahu wa tacaala ku mahadinaysaa calى jihati الtacdiimi adigoo markaa qaab weynina oo marka cidda laleeyahay cidda naxmaduka haddii qof la yidhahdo ama axmaduka calaa dalika ama arrintaa waan kugu mahadinaya macnaheedu waxa weyan waa wanaag baad gashay waan marka waxa weyan waa kugu ammaanaya waanan ku weynaynaya taasa markaa amdi marka xamdigu waa aلhanaaءu calى اljamiil الاkhtiyaari bay yhahdeen weliba ikhtiyari halka ku daraan calى اljamiil الاkhtiyaariyi calى jihati الtacdiim jamiilka ikhtiyari waxay ula jeedaan yani waa wanaagga qofku uu kuu galay isagoo ikhtiyaar ule aanu ku qasbanayn wanaag aanu ku qasbanayn oo kuu galay ayaa qofka markaa loogu xamdiyaa oo markaa iyadoo markaa weyneyna loola jeedo marka maxaa meeshaduna ku baxaysa haddii aad qofka waad mahadsantahy leedahay lakiin aad waxba markaa weyneyni aanay meeshaa la socon xamdi lama yidhaahdo رب العالمين رب أي مالك وكي إسكالها العالمين بفتح اللام عالمين وحمرك كي احترازية فتح اللام مركولي عالمين هاو أخرينو جمع عالم وعالم كيا جمع سي عالمين بالورنا وما يعقلها إلا العالمون تاني لكن هو عالمين وي وهو كما قال ابن مالك سيدو ابن مالك, مالك يلي اسم جمع خاص بمن يعقل لا جمع لا جمع ومفرده عالم واي وهو عالمينكم كما قال ابن مالك سيدو يري إمامك ابن مالك ابن مالك وأيه وشيخ النحوة محمد يا محمد بن مالك أبو عبد الله الجياني قرمود انت لأن بدن بدل فيت ابن مالك هو رقبته يعني ما تنقي سنة قار بدن بابا هيا لقي هذا قرمود انت شاف لح بقول لبي تضوات نعم لح بقول لبيه تضبات إمام النووي بأفر سنة كدنبي إمام ابن مالك أهبا وحو يري اسم جمع عالمين تو واسم جمع marka jamci ismu jamci baa kala jiro oo qolyaha nuxaadu ay kala saaraan ismu jamci waxa u yaqaanaan ereyga wax badan uun loo isticmaalo laakiin aan lahayn kelmad maaragtay isaga laga soo ishtiqaaq laga soo jeexayo oo wixii kaliya ha la odhanayo imka maalan nafsiga ari oo kale iyo geel iyo waxa la midkaabaa la odhanaya waa ismu jamci waayo geel dee waa waxa weeye dhowr neefoo isu tegey baa geel noqonaya laakiin neef keliya miyuu noqonayaa geel waxaa laga yaabaa de dhalinyarada imika inay geel iska ilaadaan xabadda keliya laakiin geel waa markii wixii bata un soo ma xabaddii maxay noqonaysaa hal ama awr de hal iyo awr iyo geel isku maaddo ma aha isku maaddo ma aha hal jamaceedu waa halo awrna jamciisu waa maxay waa awr laakiin geel mufrad ma leh lafdiga geel ama lafdiga ari iyo lafdiga lo mufrad ma leh oo wax kelmaddan laga soo ishtiqaaqayo oo xabaddii sheegaysaa ma jirto marka kaasaa la yihahdaa ismu jamci ismu jamci baa naxwaha la yidhahdaa ka mufrad kalena jamac caadiyaa la odhanaya marka awr iyo halo markaad tidhaahdo waa jamac waa jamac ismu jamac maaha waayo mufrad bay lahdo mufradkiibaa hal ah ama awr ah haddaba caalamiin wuxuu leeyahay ibnu maalik waa ismu jamacoo mufrad male ismu jamcin waa ismu jamac aan mufrad lahayn khaasun biman yacqilu waxaanu ku gaar yahay buu yidhi makhluuqaadka inteeda garaad kale oo dadkii iyo jinkii iyo malaa'igtii iyo wixii aan garaadka lahayn caalamiinta ma soo gelayaan buu leey sida xoolihii iyo jamaadaadkii iyo waxyaalaha aan caqliga lahayn ma soo gelayaan buu laa jamcun jamac ma aha ومفرده عالم أو مفرد كيسو عالم نقنيو ما أها جمع مفرد كيسو عالم نقنيو بفتح اللام لامك الله فتحنيو وما عاد كنت ديتها إنه عالم مفرد كيهي عالمون أما عالمين أو جمعية محاد كنت دي ابن مالك وحوري لأنه عالم لأنه ده عالم كدو علينيسا عالمكو اسم عام واسم جود oo koobsanaya lima si wallahi ta'ala wixii aan ilaahay subhanahu wa ta'ala ahay wal jam'u jamaa alamin ama alamun ihina khaas wuxuu gaar ku aha biman yaqilu cidi garaad marka hadaynu aalam iyo alamin mufrad iyo jamaa isaga dhigno mushkilad baa soo baxaysa buu leeyo mufradkii baa ka guda ballaarnaanaya jamici oo aalam waa wax alla wixii ilaahay ka soo haray wax alla wixii ilaahay ka soo haray baa aalam ah caalamiinna maxaa ah dadkii iyo jinkii iyo malaa'igtii marka mufradkii iyo jamcii kee badanaya ya dee mufradkii baa badanaya buu yidhi markaas dee taasina wax jirta ma aha in mufradkii oo ismigii jamca ahaa ka bato wax jira maaha sidaa daraaddeed ma odhanayna buu yidhi caalamiin waxay jamac u tahay caalam ibnu maalik saasuu yidhi eg ibnu maalik buu ka soo bilaabay ibnu maalik maxaa ka horreeyey dee lix boqoloo sannadood baa ka horreysay soo ma lixdaa boqolee sannadood miyaan laga hadal caalamiin waxay tahay may waa laga hadlay haddaba waxa weeye arrintan ibnu maalig bay u gaar tahay waxaa loo badan yahay caalamiin inay jamcu caalam tahay caalamiin iyo caalamuun inay jamcu caalam tahay oo calaa hayri qiyaasin si qiyaasa aanay ahaynoo dee wowg iyo nuunkii iyad iyo nuunka wax gaarun baa lagu jamcin jiray aclaamtii iyo sifaatkii laakiin isagu waa ismi jaamida waana lagu jamciyeeyo sida aradin iyo ahluun ba loo jamciyay ayaa loo jamciyay laakiin waa jamac weeyi ee marka waxa iska noqonaysa iyadoo lafteedan waa caalamiintii oo dhan oo caalamkii ayaa waxa loo loo isticmaalaa baa la yiri jinsi walba sidiisa caalam loo yiraahdo oo dadka sidooda caalam u yihiin jinkuna sidiisu caalam u yahay malaa'iktu sidooda caalam u yihiin saas marka weey markii la isu geeyana caalamiin bay isla wada noqonayaan وصلى الله وسلم إلهي سبحانه وتعالى هكصلي أوها النبت قليو على سيدنا محمد النبي سيد كيني محمد أها النبي أها هو نبي بالهمز وتركه النبي إن لا يرى يأذن للشده يا النبي إن لا يرى لهمزه همز الله سمعيه النبي إن لا يرى هذا وهمز الله أخريه وتركه إن همز الله قتقه يأشدن الله أخريه النبي لا يرى هذا labadaba waa loo isticmaalay insaanun qof weey nabi nabi waxa la yiraahdaa waa qof uu xiya ilayhi loo waxyooday bi shar'in shar'i uu ku dhaqmayo yacmalu bihi isagu uu ku dhaqmayo wa in lam yu'mar yaan la farinba bi tabliighihi dadka gaarsiiye qofkii ilaahay uu wax u waxyoodo sharci uu ku dhaq uu ku dhaqmayo loo waxyoodo ayaa waxa la yiraahdaa nabi ama dadka gaarsiiye ha la yiraahdo ama yaan la oranin فإن أمر هذه اللفر بتبليغه إنه تلك قارسيه فنبي ورسول أيضا نبي يا رسول بو نقنا يا مركا إلا الرسول والله دريوي مركا كل هذه الله دري دي تلك إنه قارسيه الله دري مركا هذه تلك قارسيه شرعي الله يلاهضه رسول نو نقنا يا بوي هاد مركي لو وحيوده إساقا نبي بو نقنا شرعي لو وحيوده نبي بو نقنا تلك مركا الله درنا مقع كلا أيوه سيبيريو رسول نقضى والمعنى markuu sheekhu leeyahay wa sallallahu ala sayidina muhammadin macnaha u jeeda waxa weey yunshi'u salata wa salaam alayhi wuxuu sheekhu urinaya salli uu nabiga ku saliyayo iyo salaan uu salaamayo ma aha inuu inooga waramayo marka leedahay sallallahu ala sayidina muhammadin kama waramaysidoo war inuu ilaahay ku saliyay nabiga inoogama waramayside laakiin ha ku saliyaad leedahayo imika iyaad markaa ducada aad la imanaysaa marka salla siiqadii baa maadiya laakiin maqsuudku waa duco weeyaano oo inaga af Soomaaliga markaynu sallallahu ilaahay ha ku saliyo ayaan oranayna laakiin hadda sallada sidoo macna lahayd uu ku saliyay bay noqon lahayd taas marka meesha ka saaray markuu yuushu ku leeyahay tii maadiga ahayd moodina sideeda ahayd lafdigu un baa maadiya laakiin macnaha la doonaya waa urin imika la urinayo ducaa weey wa muhammadun muhammad alamun wa magac منقول لغا سو رري من اسم مفعول المضاعف فعل كي مضاعف كاي حمد يحمد ismigiisii mafcuulo muxamed ahaa oo kii la mahadiyey ahaa ayaa sifadii uu sheegayey markii hore de sifu iska ahaa magac baa laga dhigay markaa manquur saasuu ku noqdayo markii horena sifu ahaa imikana magac baa laga dhigay wاnabiyu badelu minhu markuu sheeku leey calaa sayidina muxamedin الnabiyi annebiyidaasi bedel bay ka tahay aw cadfu bayaanin caleyh ama cadfu bayaan labaduba de way ku asaxayaan qolyihii naxwaha marka la joogo wa calaa aalihi اطaahiriin buu sheekhu yidhi aalkii baa markaa lainoo fasirayaa hum aalku kamaa qaala alimaam shaaficiyu radia allaahu canhu imaam shaafici isagana waynoo iman doontaa tarjamadiisuye siduu yidhi waxa weeye aalka nebigu aqaaribuhu nebiga qaraabadiisii almuminuuna muslimiinta ahaa nebiga qaraabadiisii muminiinta ahaa ee min bani haashimin reer haashim iyo wa banilmualib reer mualib ahaa reer haashim iyo reer mualib oo qaraabadii nebiga ah intoodii muminiinta ahayd baa aal la yidhaahdaa maa meesha ku baxay marka wixii aan reer haashim iyo reer mualib ahayn waa baxeen waxaa kaloo baxay reer haashim iyo reer mualib intoodii gaalada ahayd oo adeerkii ugu horeeyo abulahab uu kow ka yahay iyo iyaguna meesha ka baxay oo aalka soo geli maayaan ila hadday aalka soo galaan cidaynu ku saliyayno abulahab soo geli abulahabna laguma saliye dee naartaaba u qoranoo ilahay baa subxaanahu watacaala naarta ugu ballan qaaday waqiila waxaa kale oo la yidhi markii aalka nebiga la fasirayay wakhtaarahu nawowiyu imaam nawowina isagaabu doortaye imaam nawowi isagana magaciisu muxuu ah yaxyaa ibnu sharaf annawowi wuxuu dhintay lix boqol toddobaatan iyo lix ibnu maalik bun afar sannadood ku dar waana ardaygiisii baa la yidhi oo naxwaha u ka bartay inahum kullu muslimin imaam nawowi isagu waxa uu doortay oo aalka kaloo lagu fasiray in aalka nebigu ay muslimiintao dhan yihiin oo qofka aalkiisu waa atbaacdiisi iyo ciddii markaa jidkiisa haysa waa aalkiisii waa la yidhaahda wa yowma taquumu asaacatu adkhiluu aala fircawna waxyaalaha lagu fasir waxaa ka mid a maaha fircoon reerkiisii maaha waa atbaacdiisii iyo dadkii waddadiisa hayey waddada fircoon dadkii hayey adkhiluu aala fircawna ashadd alcadaab baa la odhanaya marka aalku atbaacdiina way noqdaan markaa imaam nawowina sidaasuu doortay si qofkii ku saliyey nebiga iyo aalkiisu uu u noqdo qof markaa ku saliyey nebiga atbaacdiisii nebiga iyo atbaacdiisii o dhan walacalla qowlahu aaahiriin marka aalkii aaahiriina aahirka ahaa buu yidhi ereyga aaahiriin ihi waxaaba laga yaabaa buu yidhi muntasacun in laga soo qaatay min qowlihi tacaala hadalka ilaahay uu leeyahay wayuahirakum tahiira inamaa yuriidu allaahu liyudhiba cankum اrijsa ahla اlbeyt ilahay inuu xumaanta idinka qaado ahlulbeydow ayuu ilaahay doonayaa wayuahirakum tahira oo idin ahiro ahiraad markaa dadkii aahirka marka laleeyahay yani waa kuwa ilahay uu ahiraye uu sidaa ku yidhi wey wa calaa saxaabatihi saxaabadiisiina waan ku salinayna bu uhi jamcu saaxibin weeyi jamcu saaxibi nebiyi nebiga ciddii saaxib la ahayd jamceedii weeyi markaa dee saaxib jamceedii weeyi saaxib baa waxaa lagu jamciyaa sixaab iyo asxaab iyo saxbun iyo suxbatun iyo saxaabatun iyo sixaabatun intaba way sheegaan markaa صaxaaba sideeda masder bay ahayd ba lakin jamcaan baa loo isticmaalay صaxaaba bifatxi saad صaxaabana waa la odhan karaa baa la yidhi oo in markaa waxa weyaan saadka la hoos dhigo saxbunna waa lagu jamciyaa asxaabna waa lagu jamciyaa suxbatunna waa lagu jamciyaa waxaasoo dhami waa jamcu saaxib qaarkooda khilaaf baa ku jira wa qowluhu ajmaciin ajmaciinta uu raaciyey takiidun waxay sii akidaysaa lisaxaabatihi saxaabadii ajmaciin dhammaantood wey uma dakr musanif musanifku wuxuu sheegay musanifku waa abu shujaaci sheekha kitaabka qoray annahu mas-uulu in la weydiiyey fii tasniifi hada mukhtasari kitaabkan gaaban kooban inuu qoro biqowlihi hadalkii uu yidhi buu ku sheegay sa'alanii waxaa i weydiiyey buu ay alaba min iiga codsaday bacdu lasdiqaa'i asxaabta qaarkeed waa jamcu sadiiqine wa qowluhu xafidahum ullahu tacaalada uu raaciyeyna jumlatu ducaaiya waa duco uu ducaynaya ciddaa su-aasha weydiisaye an acmala mukhtasaran kitaab gaaban inaan markaa sameeyo kooban mukhtasarkii buu inoo fasira wuxu uhi wahuwa mukhtasarku maa qalla lafduhu wa kasura macnaahu waa waxaa ereyadiisuna kooban yihiin macnihiisuna badan yahay baa mukhtasar la yidhahdo mukhtasar oo khada la akhriyo ama ikhtisaarku waa inaad hadalkii yarayso macnuhuna u bato fi lfiqhi mukhtasarkaasoo fiqiga laga qorayo fiqigii buu inoo tacriifiya huwa luqatan alfahmu fiqigu luqa ahaan waa fahamka wasilaaxan العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية اصطلاحان فقه محل يرادا فقه وحل يرادا العلم بالأحكام إنه قفك أحكام تبرته أحكامتي الشرعية شرعي أهي وحبحي أحكامتي كلا وحيالي كلا دي أحكام كلا تسكى سميستين أما أحكامتي عقلي أهي عقلي وحيالي حكومي كوا برشوة فقه لما يراهو العملية أحكامتي شرعي أهي دي ولبا camaliga ahayd ee ku tacaluqaysay acmaasheen waxa aynu qabanayno ayaduna halka ku baxaya aqeedadii aqeedadii waa ahkaam sharciya laakiin kuma tacaluqdo inaga acmaasha aynu qabanayno waxay ku tacaluqdaa waxa aynu aaminayno almuktasabu ilmigii baad nacti kaga dhigaysa almuktasabu ilmigaasoo laga kasbaday oo laga waxa weeye laga fahmay laga faa'iideystay min adillatiha ahkaamta adilladeedii التفصيلية فهفهسنيد فقه وحوي إن أحكامتي شرعية أهيد إيه عملية أهيد أدبرته أدقوا كبرنا يوليبا الذي تفصيلي قاعد قفك فقه يقانا مرك قفك فقه يقانا وقفك أحكامتي شرعية قرانية الذي دينا كلا صوبحي مركا مجتهد كيف فقيه نقوني هذه سيدان لا يراد مجتهد كيف بان نقون waa qolyaha usuuliyiintu sida u yaqaanaan way fiqhi qolyaha fuqahadu waxay fiqhi u yaqaanaan ama fiqhi oranayaan waa in uu qofku baab kasta oo abwaabtii fiqhiga ahaydba uu ka barto in uu markaa uga qiyaas qaadan karo intiisa kalena baab kasta oo abwaabtii fiqhiga ah qofku markuu ka barto in tusinaysa ahkaamta inteedii kale mas'aladii markii ku timaado ka jawaabi karayo kaasa fiqh la yiraahdo fiqhiga marka waa inaad baab walba inta ka barata ayuu noqonay ala madhhab al-imam kaaso kitaab kaaso ku dhisan buu yiri imaamkii madhabkiisa al-a'zami wayna المجتهد المجتهد كهاي ادلده يسو نصوص احكامته كلا بخاي ناصر السنه والدين اها كي او غرغاري سنده نبيغا iyo diintaba ناصر الحديث با لو بخي شافعي markuu ciraaq yimid ayaa wuxuu yimid iyadoo asxaabu ra'yigi madhabkii Abu Hanifa uu haysto umada ciraaq oo dhan ciraaq marka asxaabu Abu Hanifa hadiiski waa lagaga xoog badnaa laakiin xagga fiqiga ayay iyaguna ku xooganayeen ra'yiga marka qiyaaska ay aad u isticmaali jireen ciraaq ba iyaga haystay shaafici baa yimid oo cilmi hadiiskiina ku xoogan deetana waxay maqleen qolyihii markaa de fiqiga dhigan jiray war mid ahlul xadiis oo fiqiyo aan garanayaa laba yimid bal hadda aynu soo dhageysanaba yiraahdeen wuxuu sheegay kulay fiqi de saasa ma haya fiqigu waa xageeni iyagu xadiis iyo nusuus uun bay hayaane laakiin fahanka de ma hayaan bal hadda aynu soo eegno kii u tagaaba uu ka soo noqon waay kii u tagaaba uu ka soo noqon waay labaatan xalqadood bay jaamica baqdaad ku lahaayeen baa la yiri asxaabu ra'yigu wixiiba waxay isugu biyo shubteen xalqadii shaafici deetana naasirul xadiis baa loo bixiyey qaarkood markaa markii dambe xaggan u soo wareegeen bidcada yadii baanu ka nimid bay yidhahdeen oo fannigoodii hore markii hore yaa ra'yigii ay markaa fiqigii ay ku dhisayeen bay bidca ku sheegeen saasaa markaa shaafici naasiru alxadiis loogu bixiyey markaa sheekhu wuxuu naasiru sunnati waddiin kii markaa diinta iyo sunnaha u gargaaray abi abdullah waa kunyadiisi muhammad ibn idris ibn al-abbas ibn uthman ibn shafi waka markaa shafi'i halkaas laga keenay waa awowgiisa saddexaad awowgiisa een saddexaad weeyaan oo abbas baa awowgiisa koobaad uthmanna waa awowgiisa labaad shafi'na waa awowgiisa saddexaad nabigana wuxuu kula kulmay imaam shafi'i muttalib abd manaf abd manaf buu kula kulmay muttalib kiimka soo sheegay reer muttalib iyo reer haashim ولبنا ولا هاشم بن مطلب وإلى عبد مناف marka imaam shaafici waa reer mutalib weey oo mutalibkii aan imka soo sheegaynay ayuu marka abtirsiintiisu ay gashay ash-shaafici marka imaamkaas oo shaafici ah oo awgiisa loogu magac daray ama loo nisbeeyay waliba wuxuu ku dhashay imaamka shaafici bi Ghazata magaalada Ghaza ayuu isaguna ku dhashay ibn Qasimna Ghaza ayuu ku dhashay سنة خمسين ومئة إمام الشافعي وحو رشي بقول إيا كنتن مركي هجرد أي أهي ومات وحو لنت رحمة الله تعالى عليه ورضوانه نحريس تيلا يرى لأنشيس كركي ساهاته يوم الجمعة مال الجمعة أبو كل انتي bimisra magaalada maarata wadanka masar wadanka masar ayuu markaa ku dhintay salkha rajabin yani dabayaaqadii bishii rajab ama markii ay dhammaan waa maalintii u dambeysay salkha rajab haddii lagu yidhaahdo waa maalintii u dambeysay mustahal rajab ama mustahalu kada haddii lagu bisha mustahalkeediina waa maalintii u horreysay markaa salkha rajabin bisha rajab bixideedii yani maalintii u dambeysay salkhigu sidiisa dee waa haragsiibid qaarkood shayga laga siiba ayaa salkhi la yidhaahda marka waa markii la siibaye bishaasi ay baxaysay weeye sanata arbacin wa miatayn laba boqol iyo afarti marka muxuu noolaa sheekhu afar iyo konton sanadood marka uu dhimanaya imaamu shaafici afar iyo konton jir buu ahaa laakiin dee wuxuu geeriyooday isagoo adduunkoo dhan cilmi iyo aqoon ka buuxiyey wa wasafa almusanifu sheekhu haddaba wuxuu sifeeyey buu yihi mukhtasarahu kitaabkiisani biawsaafin tilmaamo ayuu ku sheegay minhaa waxaa ka mida tilmaamaha uu ku sheegay annahu fii gaayati اlikhtisaari wa nihaayati اliijaaz inuu kitaab yahay ikhtisaar iyo koobni halkii u dambeysay mid ka jooga wa nihaayati اliijaaz soo gaabin halkii u dambeysay mid ka jooga waa isku macnow wاlgaayatu wاnihaayatu mutaqaaribaani ereyga gaaya iyo ereyga nihaaya waa laba ereyoo isku dhow buu yidhi wakada اlikhtisaaru wاliijaazu ikhtisaar iyo iijaazna way isku dhow yihiin markaa gaayat اlikhtisaar iyo nihaayat اliijaaz dee waa laba kalmo laba markaa ereyoo isku dhow bay noqonaya labadu mid waliba waa yani soo koobidda halkii u dambeysay wa minhaa sifa tilmaamaha uu kitaabkiisa ku sifeeyey waxaa ka mid a annahu yaqrubu inuu markaa u dhow yahay cala almutacalimi qofkii wax baranayey lifuruuci lfiqhi baranayay furuucda fiqhiga markaa furuucda maynaan sharixin be mar horena furuucdii way noo soo sheegeen furuuc baa la yidhaha fiqiga furuuc haddaad maqasho lifuruuci lfiqhi iminka furuuc lfiqhi buu yidhi fiqiga masaa-ishiisii wey fiqiga masaa-ishiisii sidiisabana fiqiga cilmu lfuruuc baa la yidhaahda cilmigii furuucda oo wuxuu farac ka yahay diinta asalkeediiyo de islaamnimadii qofkii muslimka ahaabay axkaamtani dee asal ahaan u taalla isaga ayaa baranaya isaga ayaa ku dhaqmaya markaa furuuc baa la yidhaahdaa waxaa kaloo furuuc loo odhanayaa dee qofkii lama amrayo ilaa uu horta islaamnimadii markuu islaamnimadii la yimaado ayaa salaadii la faraya zakadii la faraya xajkii la faraya axkaamtan kale inuu markaa dabaqo la faraya lakiin qof aan muslimba ahayn war salaada tuka ma odhanaysid de sakada bixina ma odhanaysid xajka tegna ma odhanaysid maxaad odhanaysaa horta islaam baad odhanaysa marka islaamkii bay furuuc ka yihin yaqrubu cala almutacalimi ardaygii ay markaa u dhowaanaysa lifuruuci lfiqi qofkii baranayay darsuhu dhigashadiisu wayashulu على المبتدئ حفظه قف كي مبتدئ هانا ينو حفظه أي سهلانيس أي استحضاره على ظهر قلب إنو مركا كسو حاضر صدقه مسكح ديسا كسو حاضريو على ظهر قلب قلب جيسا نبر كيسا كحلو كذا يعني يسوي كتاب كي قلب جيسا أيو كضع عنا يو كأخر سنة يسوي عن كتاب كي لمن يرغب قف كي تعلاوي في حفظ مختصر في الفقه إنو مختصر كحفظيو فقه ardaygaana lagama maarmaan bay u tahay inuu mukhtasar fiqiya xifdiyo insha allahu tacala waxaad xafidi doontaan zubadka imikana sii bilowdan baa fiican wasa'alanii waxaa ibilowda weydiiyey buuri sheekhu aydan bacdulasdiqaa'i asxaabta qaar ka midoo dee kuwii markii hore su-aasha keenaya an ukhira fiihi inaan ku dhex badiyo ay mukhtasari mukhtasarka dhexdiisa min ataqsiimaati qaybaha aan qayqaybinayo lilaxkaami lfiqiya axkaamtii fiqiga ahayd wa min xasri koobidda ay dabti waa koobid alkhisaali arimihii alwaajibati kuwii waajibka ahaa walmandubati kuwii sunnaha iyo wahayrihima wixii kalaba faajabtuhu ay saa'ila kii i weydiistay baan u jawaabay weeyi ilaa su'aalihii baan uga jawaabay su-aashiisii ayaan ka yeelay fii dalika i weydiinaya aaliban lihawaabi min allahi tacaala anigoo ilaahay abaalmarin ka dalbay jazaan calaa tasni jazaan abaalmarintaasoo jazaan ama hawaabkaasoo jazaan abaalmarin ahaaday calaa tasniifi hada mukhtasar mukhtasari layga abaalmariyo qoridda aan qoray kitaabkan mukhtasarka ah raagiban ila اllahi subxaanahu wa tacaala ilaahayna anigoo weydiisanaya fi licaanati min fadlihi oo ilaahay subxaanahu wa tacaala marti uga ah inuu iga kaalmeeyo min fadlihi deeqdiisa calaa tamaami hada اlmukhtasari deeqdiisa uu iigu kaalmeeyo dhammaystirka aan dhammaystiraya mukhtasarkani calaadu waxay gelaysaa wixii qofka loogu kaalmeynayay min fadlihiina waa deeqdu halkay ka imanayso oo halkay ka imanaysa kaalmadu fi licaanati inuu ii kaalmeeyo min fadlihi fadligiisa iyo deeqdiisa uu kaalmo iga siiyo calaa tamaami hada almukhtasar mukhtasarkan dhammaystirkiisa uu igu kaalmeeyo wa fi tawfiiqi lisawaab iyo sidoo kale inuu igu kaalmeeyo inuu iwaafajiyo sidii saxda ahayd wa huwa ضد الkhطأ sawaabku waa khaطأ didkiisii kii ka soo horjeeday weey inahu tacaala ilaahay koreeye calaa maa yashaau ay yuriidu wixii uu doono qadiirun mid awoodo wey ay qaadirun isku macno wa bicibaadihi addoomihiisa ilaahay latiifun khabiirun mid markaa u aqoon badan weeye khabiirun biaxwaali cibaadihi ay biaxwaali cibaadihi xaaladaha addoomihiisu ay ku sugan yihiin mid markaa ogsoon weeye walawalu lafdiga hore oo latiif ah muqtabasu waa mid markaa laga soo qaatay min qowlihi tacaala allaahu latiifun bicibaadihi والثاني كلبادنا من قوله تعالى آيات كلا وحا لغا سو قاداي وهو الحكيم الخبير او اللطيف يا الخبير با ومغعيده الهي لبدا ايادود ايي ku kala jiraan xaqi macnaha isaga ka hadlay wuxuu yiri wal latif wal khabir labadan magac magacyada ilaahay kamidii ismaani waa laba magac oo min asmaa'ihi ta'ala ilaahay magacyadiisa kamida al latif iyo al khabir wa macna al awwali ka hore macnihiisu waa latifka ee alcaalimu waa allihii ogaa bidaqaa'iqi alumuuri arrimaha kuwooda yaryar ee markaa waxa weyaan qarsoon wa mushkilaatiha iyo kuwooda isu eg eg ee dadku aanay kala garanin allaha markaa aqoonta u leweyn wa yuطlaqu aydan waxaa kale oo loo isticmaalaa latiifka bimacna arafiiq ka dhibirsan فالله تعالى إلهي هضبا عالم بعباده أدوميه سميد أكسون وي وبمواضع حوائجهم باهيهود ميلها أيالان ميد أكسون وي هالكي مركا كباهيه رفيق بهم ميد مركا أولي بير سنة أولي حريص بدن نوي مركا الله بدا معنبا لطيف كي وطا أقونتي إيو إيا الرحمة دي أولي بير سنانتي ومعنى الثاني اسمك الله بعضه الخبير أه معنيه سوح وي معنيه سو قريب من معنى الأولي latiifka hore ayuu macnihiisa u dhow yahay min macno alawali markaa markaa tiraahdo yani latiifka oo isaga ka horeeyey ayuu u macno dhow yahay latiifna laba macnaynu u soo sheegnay labada macno kuu dhow yahay waa kii waa labada laftooda ka sii horeeya marka hadduu macnaha hore sheekhu doonayo qariibun min almacno alawali bay noqon lahayd min almacno alawali macnaha hore laakiin nama waran wuxuu yiriin lafdiga hore latiif ah macnihiisu u dhow yahay taa latiifna laba macno u soo sheegay inuu inoo sii sheegay ahayde macnaha uu waliba u dhow yahay waa labada macno ka hore wi kii hore aqoonta ahaa ayaa markaa khabiirkuna uu sheegaayo wayuqaalu waxa la yiraahdaa khabartu shay'a akhburuhu shayga ayaan waxa weeye guntiisii ogaaday weey marka khibradu cilmiga iyo aqoonta way ka sii xeel dheertaa oo qofka waxa weeyaan aqoonta zaa'idka ah leh ayaa la oranayaa waxaan khibrad buu u leeyahay qofka wixii bartay uun laakiin aan aad ugu dhaadhicinna wuu yaqaanaa baa la oranayaa aqoon buu u leeyahay qofka marka wixiisu aad ugu aad ugu daadagay hoos guntiisa u daadagayna khibrad buu u leeyahay baa la oranayaa marka haddaba khabiir latiif labadeeda macno macnihii hore ayay khabiirtu la micno tahay fa ana bihi khabiirun ay caliimun mid markaa ogsoon baan ahay saasaa markaa loo isticmaalaa هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد والله أعلم